haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka islaamiga ah ee dalalka islaamka ee loo soo gaabiyo o i c ayaa shalay soo gebagabeeyey kulankoodii ugu horreeyey magaalada muqdisho ay ku yeeshaan muddo aad u dheer haddaba kulankaasi ayaa markii uu soo gebagaboobay warmurtiyeed waxaa soo saaray afar iyo tobanka dowladood oo diblomaasiyiintooda iyo wasiiradooda arrimaha dibadda ay ka qayb galeen afar iyo tobankan dowladood ayaa si gaara u daneeya arrimaha soomaaliya waxa ayna ka mid yihiin konton iyo toddobada dal ee ku midoobay ururka o i c oo ah ururweynaha islaamiga ee dalalka islaamka ay leeyihiin haddaba kulankaasi shalay warmurtiyeedka laga soo saaray dhinacyada ku shiray magaalada muqdisho ayaa asalkiisa waxa uu ahaa iyada oo la bogaadiyey horumarka soomaaliya ee ka gaartay waayadan dambe sida la sheegay dhinacyada iskaashiga dhexdeeda ah kobaca dhaqaalaha amniga iyo deganaanshiyaha sida lagu yiri warmurtiyeedkaasi gebagabada shirkaasi ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si uu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha anigiiyo dhegaystayaashaba marti noogu noqda oo su-aale uu uga jawaabo arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane axmed ciise cawad sacaato wasiir bal ugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o e da kusoo dhowow shirka communikeyga aada soo saarteenna nooga waran zahra waa mahadsan tahay waa dhowahay ka warmasiyaadku wuxuu ka dhashay saaad maqasheen kulankii xubnaha ururka dalalka islaamka u qaabilsan soomaaliya ee loo yaqaano o i c somali contact group waa koox la sameeyey dhowr sano ka hor oo loo sameeyey inay soomaaliya garab istaagaan oo afar iyo toban dal ka kooban afar iyo tobankii dal kow iyo toban ka mid ah ayaa maanta xamar ku shiray shir taariikhi ah waagi hore waxay ku shiri jireen marka general assembly shirweynaha jumhuriyadda qurmaha ka dhexeysa markay bisha september sanad kasta kulmaan meeshaasay awal ku kulmi jireen waxaa la go-aamiyey in ay ku kulmaan sanadkan magaala madaxda soomaaliya muqdisho marka maanta ayay kulmeen communikeega ama warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsanaa qirida ay qireen horumarka soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo maanta shir ka furay iyaguna indhahooda ku arkeen ilaa shalay bay joogeen hadda waxaynu kala hadlayaa casho sharaf uu guddoomiyaha u sameeyey maxaa la yihahdaa gobolku marka communikeegu waxaa ugu muhiimsanaa inay qireen in soomaaliya ay horumar dhan kasta gaartay ay mudan tahay in la qiro adduunkuna uu uu taas arko waxay kaloo qireen waxay kaloo tilmaameen in oo ugu yeereen caalamka in soomaaliya la garab istaago oo laga garab istaago dhisidda hay-adaha dowladnimo gargaar markii loo baahdo iyo meeshii looga baahdo iyo maaragtay iyo iyo amnigeeda oo ay iyadu sugato insha allahu waxay u mahadnaqeen ummadihii communikeega wuxuu ka mahadnaqay dalalkii soomaaliya garab istaagay oo dalalkii meesha isugu yimid iyo dalalkao badan ka mid ah ay ka mid yihiin waxayna waxayna eedeeyeen cambaareeyeen isqarxinta qolyahan isnidaamiye maaragtay argixisada ah ka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii kasoo baxay umarkeega arrimuhu u xusay waayo adigoo mahadsan sacaadatu wasiir waxaa jiri doona oo dhegaystayaal ku weydiin doona su-aale isla shirka ku saabsan balse aniga haddaan ku weydiiyo amniga soomaaliya iyadoo inay sugato ayaa lasoo hadal qaadaa tiri waktigan sidee ayaa soomaaliya amnigeeda ayada ay u sugan kartaa oo laysugu haleyn karaa iyadoo ciidamo labaatan kun ku dhadhow oo aamisooma ay joogaan macnaha nooca soomaaliya laleeyahy amnigeeda inay sugato hadalkaas sideeba u dhacaya qodobkaas may hadalku ma ahayn amnigeeda maanta soomaalidu ha sugan waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda ay soomaalidu sugato marka macnaheedu waxa weeyaan in ay waxay taageereen soo dhaweeyeen waxa la yihahda national maaragtay maxaa la yihahdaa national security transitional plan ama kala guurka anisom iyo laga guurayo amisom oo loo guurayo in amniga soomaaliya ay gacanta ku wada dhigto maaragtay ciidamo soomaaliyeed marka marka halkaas waxaas ayay ka hadleen taas ayay ka hadleen waa garta waa yahay dhegaystayaashaan jeclaan lahaa inaan waktiga ugu badan ayaga siiyo bal haddaan ku hormaro dhegaysto jooga magaalada muqdisho doctor shaafici soo dhowow magacaaga dhammaystir wasiirkii arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaad la hadlaysaa su-aashaada ka jawaabi doono asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wasiir caawid salaan qiimo badan ayaa hawada kusoo marina adiga iyo dhegeystayaasha kalaqada ku jira iyo sahra barnaamijka daadheeraysa iyo dhammaantii weys howlwadeenadeeda wasiir waxaan rabay inaan ku weydiiyo laba su-aal oon is leeyahay waa muhiim waan rajeynaya insha allahu tacala haddii baadna naga jawaabi doonto su-aasha koowaad waxay tahay mar walba oo wasiir uu wafdi imaanayo aniga magaalada muqdishoaan ku noolahay dadka dhan badankood waa la xiraa waxaa dhacda markaa saameyn badan oo bulshada ku dhacda haddii baha waxbarasho ahaan lahayd hadday ahaan lahayd ganacsi hadday ahaan lahayd dadkii kale oo howlahooda caadiga qabsan lahaa marka maadaama inkastoo wasaaradaadu aysan ahayn amniga haddana ayadaa dabcan codsataa in shaqaday uqabsamayso marti u imaanayso ma ka fikirteen qorsho aan ka ahayn qof walba oo imaanaya in carrada loo xirxiro waa su-aasheeda koowaad oo kan ka duwan tusaale haddaan usoo qaato maanta oo kale aniga waxaan ahaa dadkii waxaan ku jiray jiirka laga xiray xataa waxaan arkay ambalaas la celinayo oo laleeyahay meeshaan mari maysid dadkii saarnaa iyo dadkiina dhulka taagnaa askarti aada u barinay baryo badan kabacdi askarti way daayeen oo ku mahadsan yihiin marka cadaadiskaas in dabcan ay bulshadu ka baxdo waa su-aasha koowaad oon qabaa waa taas sheekh walaal waa mahadsan tahay salaanta iyo darinta waxa weeye horta adigaa qiray oo ambulansigii waa nahay markaa tiri ambulance baa la celiyey laakiin adigaa qiray ambulansigii in lasii daayey marka tusaale in loosoo qaato adamaba haboona mar haddii lasii daayey xiriirda dariiqyada walaalow waad og tahay waxaa jooga magaaladen wadankeena niman isqarxiya marka martida noo imaanaysa waxay mudan tahay inaynu nabadgelyadooda si maaragtay taxadar badana aynu gelino mana aha wax maalin kasta dhaca mar marka waxaa isbarbar socda innaga oo mararka qaarkood dadka waktiga qaar ay maaragtay dariiqada la xiraya ka dumiyaan iyo innaga oo rabna inaan magaalada muqdisho oo aad ku nooshahay casimadii soomaaliya sumcadeeda iyo wanaageeda aanu adduunka tusno oo dadka inoo yimaada martida ay ku nabad galaan maadaama ay inoo baxday sumcad xumo ah waddanka waddan nabad ah maaha waddan la tegi karo maaha oo dalalkii ay ka baaqdaan marka waxaa kamid a wadaninimada in muwaadiniintu mararka qaarkood ay maaragtay yani inconvenience inay inay mararka qaarkood u qaataan xoogaa ciriiri ah wax weyn hadda yeelaynin noloshooda iyo xoriyadooda iyo maaragtay inay u qaataan si ay waddankooda u wanaajiyaan ama horumar mustaqbalka u gaaraan marka ambulance oo kaleeto oo qof jireen ama wada iyadu dee waa in xal loo loo helaa sa adigu tilmaantayna askartiyaada maantay way sii daayeen marka adigu waad u samri kartay dhowr saacadood oo maaragtay maxaa la yihahda si aniga ila tahay walaalow laakiin waxaan ka kuu sheegayaa in mawduucaas madaxda ay ka hadasho oo ra-iisul wasaaruhu markuu shirinayo robagandaniga maaha runa way markuu golaha wasiirada shirinayo uu ka hadlo si nabadgelyada u sugnaa maxaa la yihahdaa loona yareeyaa in maaragtay maxaa la yihahdaa ay dadku dadweynuhu ay ciriiri dareemaan marka marka walaal saas weeye calaa wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda marmar bay arrintaa la kulmaan maalin dhaweyd annagoo kuleh shir shaqo muhiima aeroboorka ayaa maxaa la yihahdaa protocolka chiefkiisa dalkeena dhan wuxuu soo lumeeyey saacad maxaa yeelay sooma u geli karin maarata dariiqyo dariiq dariiqoo xiraa daraadeed macalin fuud kale inoo yimaadeen bay ahayd marka shaafici waa wataa inaan mararka qaarkood u dulqaadano way ficnaan lahayd walaal maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ay dhacaysa dawladda idinka horreysa xataa tii kasii horreysa wakti wax soo jiitamaya ay tahay dadkuna shacabku ay dhib qabaan marka xataa waxaa dhacda xilliyada qaarkood madaxweynuhoo baxaaya ama soo degaayo ama wufuud kaloo imaanayso intaba in la xiro arrinta ugu badan ayay kamid tahay oo dadka ay hadda ka cabanayaan marka ma jiraa qorshe aad rabtaan inaad kaga gudubtaan caqabadahaas oo hadda kadib si kaduwan sida hadda aad ula macaamilaysaan shacabka ay imaado ama xataa qidad oo ah hadda aad dawladda ay kasii fakeraysa ma jirtaa oo waxaas lagu bedeli karo zaaro aniga hadda xamar waa kaaga dhowahay marka qasama inaan kugu raaco inay waayahan dambe aada usoo usoo badanaysa ma soo badanin walaale marmar dhisay dhacdaa marka waana ka jawaa waana ka jawaabay sababahay u dhacdo iyo in ra-iisal wasaaraha iyo iyo hay-adaha amniguba ay ay wadaan qorshe ah in nabadgelyada magaaladana la sugo maga nabad by the way magaalada nabadgelyadeeda in la sugo dadka o dhan way waxtaraysaa soomaliya o dhan way waxtaraysaa dadka xabar degan way waxtaraysaa shacabka aynu ka hadlayna waxtaraysa marka i think i think waa laga badbadiyaa marka qabashada arrintaa ku saabsan wasiir waa mahadsan tahay waa soo kooba insha allah saashii labaad waxay tahay wasiir waxaa jira wafdiyo kala duwan oo mar walba yimaado oo wasaaradaadu isoo dhaweyso aad uga shaqeysa oo ku mahadsan tihiin maxaan ku xasuusan doonaa tusaale maanta oo kale waa caqabado culeysyo dadkii waa lugeynayeen roobaa ku da-aya meel qoraxay ahayd gaadiid ma lahayn waa la dhibsooday legacy raadka aad reebi doontaan siduu noqon doonaa wasiir bi sanadkan tusaale bisha aan joogna hadda waa octoober sanadka dambe twenty nineteen octoober shirkan iyo kii ka horreeyey ee dadkii kale nagu yimaada dabcan wufuudii ka socotay wadamada ethoobia iyo eritrea maxaan ku xasuusan doonaa isla laha waxqabad ahaan waa la arki doonaa insha allahu tacala sanad gudihiisa waad mahadsantahay sheekh wa su-aasha waa ka jawaabay oo dadkaa rafaadsanaa iyo waxaas iyo sii hore oo aynu aynu xoogaa ku rafanay bay bay ba jawaabteydii ku jirtay marka maaqaana de hooyinteeda haddana u baahnay inaan ka jawaabo waxaa waxaan marka isku koobayaa su-aashaada ah maxaa lagu xusanaya maxay faa'iido leedahay iyadana waxbaan ka tilmaamay waxaan ku idhi walaalow iyo dhegeystayaasha sharafta leh waxaan u sheegayaa soomaaliya waxaa laga dhixiyey masawirah inay tahay meelaan la imaan karin maalgashi lagu samaysan karin ayay laga samayn karin dadka soomaaliyeed baasaboorradooda aysan dalalka adduunka utegi karin maxaa yeelay nabadgelya la-aan baa jirto waa isqarxinayaan marka waxyaabaha ugu weyn waxyaaba badan oo kaleeto faa'iidaha way ka dhalan kartaa jirta oo dal caasimad dunida ku taalla ah leh waa in wufuud imaan kartaa by the way anagu shirarka adduunkaan tagnaa adisaba iyo markii a u-da ay ku kulmayso ama shirar kale kulmayaan dariiqyada waa la xiraa ma garanayso waa wada nabadgelyada maamule wax kastaba laakiin dariiqyada waa loo xiraa madaxda imaanaysa iyo wufuudda imaanaysa saacado kooban maaha wax maalin kasta dhacaya marka iyaynaan ka dhigin say tahay wax maalin kasta aynu ku noolnahay magarata anagu waxbar waxban ka jooga midala marka waxaa faa'iidada ka dhalan karta waxaa kamid a inaynu bedelo masawirka laga haysto dalkeena soomaaliya taas oo faa'iido shaaficiya oo adiga iyo ummadda soomaaliyeed ba uleh waay aad baad umahadsantay sacaadatu wasiir jawaabtaada waafiga intiina haatan nagu soo biirta dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad barnaamijka oo su-aale ay ku weydiinayaan dhegaystayaasha wasiirka ayaa waxa aanu ka wareysanaynaa war murtiyeedka ka soo baxay shalay kulankii labada cisho qaatay ee ka socday magaalada muqdisho oo ay lahaayeen afar iyo tobanka dowladood ee iyagu ka mida kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka islaamka ee dalalka islaamka ah ee loo soo gaabiyo o i c kulankaasi ayaa intiisa badan lagu bogaadiyey soomaaliya sida la sheegay wakhtigan horumar dhinacyo badan ay ka gaartay waa hagaag dhegaysto kale ayaa dhinaca gaalkacyo kaga jira khadka telefoonka soo dhowow walaalkiis ee wasiir wuu ku maqlayaa axmed ciise cawad assalaamu calaykum waraxmatullah barakatu saacadka wasiir baa ku salaamaya magacayga waxaa leedahay cabdiraxmaan maxamuud dalmar waxaan joogaa magaalada gaalkacyo puntland soomaaliya saacadka wasiir qofka marka isaga uu xishmeeyo baa la xishmeyn karaa ama marka isaga uu rabo inuu wax qabsado baa wax la qabsan kar baa wax laga qaban karaa saan aaminsanahay dowladaha maanta shirka ku qabsaday magaalada muqdisho oo ay jeergaleynaysa dowladda qatar dowladda qatar iyo dowladda kuwed iyo dowladda dubayda waxaan ognahay aniga iyo dhamaanba dadka soomaalida ahayba inay yihiin dowladaha qaska ka wada gudaha dalka soomaaliya waxaan ognahay dowladaha kala qaybinaya dowladda iyo maamul goboleeda inay yihiin waxaan ognahay qaska ugu weyn oo dalka iyaga ka jira xataa dekado aan baarlamaanka iyaga iyo dowladnimo aansixinin inay iyagu gacanta ku haystaan wadanka iyo gudihiisa ka shaqaysanaya marka su-aasha saacadwasian rabaa inaan kuweydiya waxa weeye haddii dadkii in caawinayay oo loo dhisay inay soomaaliya caawiyaanba dadkii aan ka cabinaynay ay qayb ka yihiin oo weliba wejiyo kala gadisan leh seebay inoo caawin karaan iyagoo dantaasinayna kale oo waxa weeye innaga laftigeena iyo iyagayna aynaan isku wanaagsanayn seebay inoo caawin karaan dadka danta khaadka ayna kale waxay inoo caawin karaan haddaan xataa hadalkaagii eedaynta dalalkaas ku saabsanaa aan sidiisa u qaato waxay noo caawin karaan inay naga daayaan ee dhibtaas marka inaan u sheegno inay naga daayaan dhibtaas intay noo yimaadaan ay macaawiyaad ay ka mid tahay waxyaabaha ay nagu caawiso walaalayaalow dhibka inta shirka marka uu furmay maxaa ugu odhan weydeen walaalayaalow dhibka soomaaliya ka jira qaybbaa ka tihiin waxaynu ka codsanaynaa walaalayaalow inaad naga daysaan maxaa intaa kaliya ugu odhan weydeen qoladana xukuumadda saacadda wasiir adigu hadda ay nagala joogtay haddii walaalow maadaadna weydiiye inaan nidhi in kale waxaa laga yaabaa inaan nidhi laakiin haddii xataa ay su-aasha saas tahay qasab maaha inaan firi diblomaasiyadda walaalo waxaa ka mid ah dalku anigu dad mas-uuliyaan nahay dalkoodana sidoo kaleeto dadkooda u jecel oo arkaya inaa intaas noo noo ogolaataan inaanaan ahayn dad alien oo oo sa- maaragtay maris ka yimid waata oo wixii soomaaliya u daran ay ay dhibayso marka marka laakiin waxaa jira dariiqo eh, dariiq ay mas-uuliyiintu u maraan eh, haddii ay xataa wax ka cabanayaan sida u cab- u cabsaan eh, mana aha waxyaabo maaragta caalamka oo dhan la yidhaahdo kaalay oo dal hebel saasaana niri maganaysa waa waa Waad- waa jecelahay inaanu transparent ahaano idin idin iftiimino shaqada aan qabano laakiin waxaad ogaataan inaanu dalka u shaqayno waaya waad mahadsantahay wasiir waaya n waa filayaa dhegeystahaasi in su-aashaasi uu ka bogtay jawaabta aad siisay wasiir waxaa jirta in eh, shirkan dowladda jabuuti ay qayb ka tahay n markii ugu horreysana cabasho ayaa ka jirta sida wararka ay nagu soo gaarayeen ku saabsan arrinta ee gobolka markii la ammaanay oo eritrea iyo etoobiya heshiiskoodii la ammaanay in jabuuti ay dood ka keentay ku wajahan annaga dhul ayaa naga maqan in ma ahan oo keliya loo arko eritrea in wax muhiima ay sameynayso xilligan amaba xilligan gobolka horumar weyn uu ka jiro n marka maadaama soomaaliyana iyo jabuuti laba wadan oo walaalo ah oo dhan walba isula ay yihiin taasi sideed u aragteen adinka
zahra walaalay communikeegii maanta soo baxay jabuuti eh, maxaa la yihahdaa raalli bay ka ahay Eh, walaalaheen jabuuti waana joogeen Eh, waa dalaan walaalan nahay oo jecel nahay oo aanaan u baahnay inaan ku celcelinno saan isugu dhownahay qofna inay ahayn in loo sheego Eh, safiirkooda eh, ayaa joogay eh, safiir maaragtay eh, aadan belel Eh, marka wixii kasoo baxayna communique raalli looga wada yahay bay bay u ahaa magacayga waa suud colaad waxaa deganahay minia minnesota gobolka gobolka minnesota gaar ahaan minneapolis wasiirka waxaa weydiinayaa maadaama uu maaragtay shirkaas maanta uu soomaaliya lagu soo gunaanaday oo warar saxaafadeed kasoo baxeena uu ahaa war saxaafadeed wasiirada ay oga hadleen een muhiimadda ay leedahay inay soomaaliya dib usoo laabanayso sumcadda noogu weyn annaga helayna in soomaaliya shir lagu qabsan kara ay ahayd ko iyo labada kun iyo ko iyo tobankeed markii madaxweynaha turkiga iyo madaxdiisii iyo u-n-ka ninkii u weynaa markaas bankimuun ay tegi jireen maanta markuu shirka soo gabagaboobay fariin noocee ah aa wasiir ahaan aa u arkaysaa inuu adduunka u dirayo iyo dadka soomaaliyeed maxaa faa'iido ugu jiriyo maanta war-saxaafadeed ka soo baxay iyo mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibadda waddankeena dhinacee u socotaa su-aashaasa weydiin lahaa bahay sida kale shirka wuxuu ahaa shir heer sare ah maaragtay annagana daa shacabka soomaaliyeedna aada ugu faraxnay waaya waad mahadsantahay sababada arrimaha dibadda berintoo dhan aan ka sheekaysan karaaye waxaan mooday shirku inuu kusaabsanaa maanta shirkii hadalkeenu kusaabsanaa shirkii maanta meesha ka dhacay haddaa rabtaa inaan siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya ka hadlo waxaan u baahnahay wakti badan iyo eh, maaragtay program aad ahayn baan umalaynaya hadda laakiin su-aal kale oo muhiim i weydiiyey walaa horta wuu ku mahadsan yahay sida uu soo dhaweeyey shirka iyo wixii kasoo baxay iyo muhiimadda uu soomaaliya uleeyahay isagaala tilmaamay marka hadda isana waa sheegay mar kalena waa ku celinaya dhammaadkii shirka muhiima waxaa kasoo baxay eh, messageka ama tilmaan eh, maxaa la yihahdaa message kasoo baxay risaalada kasoo baxday waxa weeye eh, waxa waaye fariinta uu dirayo kasoo baxday waxa weeye in soomaaliya lagu qaban karo shir international inay tahay xamar meel eh, maaragtay aamina oo nabadgelyo leh oo shir lagu qaban karo adduunku tegi karo heerka ugu sarreysa dadka soomaaliyana ay yihiin dad horumar sameeyey kasoo kabtay dhibaatadii eh, gaartay iyo dowlad la-aantii iyo burburkii iyo dagaalkii sokeeye ayna marti gelin karaan soona dhaweyn karaan eh, wufuud eh, dunida ah heerkay rabaan ha ahaadeen tirada rab- rabaanna ha ahaadeen dadka yimid maanta tiradooda waxay ahayd iyo ilaa shalay soddon iyo toddoba qof ma garanaysa oo oo mas-uuliyiin eh, diblomaasiyiin iyo wax kasta leh marka si dhib yar ayaana loo loo loo maamulay eh, naanshahoodii iyo tegidoodii Waa marka garta.
messageka ugu ugu muhiimsan kaas ayuu ah waa garta marka muhiimadda ugu muhiimsan waktigan in soomaaliya gudaheeda la tegi karo shirarka wadamada kale sida loogu qabtana loogu qaban karo horumarkeedana la taageero ayaa guud ahaan shirka uu ku saabsanaa shirku waxba waxba un buu ku saabsanaa waxaan idinka bilaabay maxaa la yihahdaa wixii ka soo baxay communique ku qoraa dhan waa idiin sheegay laakiin su-aasha waxaan ka jawaabayay sida colaad inuu ahaa sida colaad su-aashiisi ahayd markii shirku dhammaaday messageka aada isleedihiin adigu oo jir ahaan isleedahay shirku waa diray Wuu gudbinay.
marka waxaan idhi wuxuu diray in ka sokow communiquega saasaan uqaatay ile communiquegu waa waa waa message uu diray Mhm.
shirku waa warmurtiyeed kasoo baxay shirka iyo go-aamadis iyo lagu heshiiyey wax laga hadlay laakiin waxaan u qaatay inuu leeyahay maxaa max ka mid ah masalan eh, yacni risa- eh, messageka uu dirayo marka taasaan ka jawaabaya waxa weeye in soomaaliya ay tahay meel nabada xamar inay tahay meel nabadoo shir lagu qaban karo oo oo haddii aan ahayn oo aan ahayn arrin la dhib yaraysto la dhib yaraysto magaasa arrin muhiimay noo tahay anaga waaya aad baad umahadsan tahay sacaatu wasiir ha- hal dhegeysta ayaa qadka ku jiroon jeclaan lahaa isaganaba inaan kusoo xiro Een, soo dhowow muqdisho ayaad nagala soo hadlaysaa marka haddaad weydiin kartid een, uu ku jiraa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo fursadan na siiyo nuga mahad celinaya isaga qudhiisa Ha, walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo bulshada soomaaliyeed isdhex marayso oo ah arrinta la xiriirta eh, jabuuti oo ah soomaaliya walaalkeeda koowaad in markaad fiiriso waa weydiina su-aasha jabuuti ku saabsan marka een, Eh, aad ay umahadsan tahay sahra marka wasiirku waa waa- waa bogaadinayaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay shaqada uu qabtay waxaan aaminsanahay inuu shaqo fiican hayo waa salaamaya waana bogaadinayaa kulley su-aashaas jawaabteedana waa ay dhaaftay Eh, no problem kiiskaasaan rabinaa waa jeclaan lahaa inaad ka dhegeystid ha idaacadda iyo barnaamijka berrito insha allah aad baad umahadsan tahay waa mahadsan tahay walaal Mm.
waayahay Een, wasiir ugu dambeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo een, soomaaliya maadaama aad sheegtay in waktigan fariimo fara badan kulankan in lagu qabtay magaalada muqdisho uu dirayay ahmiyaddana ay tahay in wasaaradda arrimaha dhinaca arrimaha dibadda soomaaliya in la kobciyo oo xiriirkii iskaashiga wadamada guud ahaan gobolka iyo caalamkaba aad soo celisaan haddana een, gudaha markii la fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa dad badan ay su-aalo ka keenayaan maadaama siyaasadda arrimaha gudahan ay muhiim tahay marka een, bal haddaan ku weydiiyo maadaama ay su-aashan ka baxsan tahay wixii barnaamijkan u qabtay haddana wasiir ayaa tahay siyaasadda arrimaha gudaha ee soomaaliya dowladda xaggee ayay damacsan tahay inay ku wajahdo sideese u wajahaysaan in xal loogu helo khilaafaadka gudaha waddanka walaalay zar waa su-aal fiican inkastoo saa tilmaantay ay ka baxsanayd ee, mawduuca aynu ka hadlaynay laakiinse markaan inta kuu sheego madaxda ee, dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee, waxaa ka go-an in ee, dadka soomaaliyeed ee, maaragtay is-afgaradkooda isla shaqayntooda is-aaminkooda iyo isku kalsoonaantooda la soo celiyo la xoojiyo ee, la adkeeyo meeshay ka maqan tahayna la soo celiyo meeshay ay jirtana la xoojiyo dabcan dadku markay eh, siyaasadda sideedaba dabeecaddeeda waxaa kamid a in ay leedahay maaragtay tension ay leedahay inay leedahay eh, maaragtay eh, isqabad iyo mararka qaarkood isfaham waa uu jiro marka waa dabeecadda eh, siyaasadda oo meel kastoo dunida kamid ay ka jirtaa waa one of the division- definitions of maaragtay maxaa la yihahdaa eh, managing politics magaranaysaa ama markaad eh, sa- marka siyaasaddu marka waxay maareysaa Mhm.
khilaafyadaa sidii la la isugu soo dhaweyn lahaa madaxdeennana taas waa ku hawlan yihiin ha isu Eh, dheeli marka dad badan wax waxay laga hadal yaabo hayaan maaha in la- ha dad badan waxay hadal hayaan macnaha isu dheelitirka siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha waxay noqonaysaa wax ee, dheelitiran oo dowladda ee, u muuqanayso inay waxqabadkeedii banaanka u yaalla laakiin haddii tii gudaha uu khilaaf ka jiro sida hadda maamul goboleedyadii dowladda dhexoo kale aysan wada shaqaynayn waxna ay dhex maraynin tii arrimaha dibadda maxay taraysaa waa run wey waa su-aal meesha ku jirta anna waxaan ku yidhi ma- madaxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay ku hawlan yihiin sidii eh, gudahana ay waxu hagaagi lahay maanta dha waxaynu ka hadlaynay Mhm.
eh, nabadgelyada eh, maxana sidii loo sugi lahaa waddanka nabadgelyadiisa arrimaha dhaqaale arrimaha siyaasadeed arrimaha siyaasadeed waxaa kamid a oo lagu hawlan yahay eh, oo ra-iisul wasaaruhu uu horkacayaa wax la yihahdo inclusive politics inclusive politics waxa weye siyaasadda loo dhan yahay oo macnaheedu tahay in eh, ay tahay maaragtay looga dhan yahay xag fikrad ahaan iyo xag maaragtay eh, matalaad intaba marka waxaan anigu ku rajaweynahay in khilaafka ka dhexeeya eh, ama aada mamadaysaan uu horta dabiici yahay oo haddana jiro jiri karo soona uu mar kalena soo noqon karo Eh, dowladii xukuumadihii horeetana ay ay jirtay Eh, xukuumad dambe oo soo socdana ay jiri karto maxaa yeelay waa dabeecadda siyaasadda weye bani aadamka inay wax wax ku kala duwanaadaan dabeedna isku mararka qaarkood isku qabtaan laakiin ujeedada waxay soomaaliya soo dhaaftay waagii lagu kala go'i jiray lagu kala dhiman jiray ama laisku dagaali jiray wax siyaasad la xiriirto waa la isqabanaya dabeedna waa laga heshiin doonaa madaxweynaha ra-isul wasaarahana way ku mashquulsan yihiin ama dadaal bay wadaan ah in la is afgarto aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga iyo barnaamijkan adigoo mashquula xataa inaad anigii dhegeystayaashaba su-aalo noogu jawaabto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku saabsan waa mahadsantahay zaara guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo balse inta aanan ka bixin aan u mahad celiyo barnaamijka dhegeystayaasha igala qaybgalay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo marti igu ahaa ugana jawaabay su-aalo ku saabsan shirkii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho anigaiyo dhegeystayaashaba barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo